waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
gobolka gadowe waxa uu ka mid ahaa gobollo badan oo soomaaliya oo markaasi ay aafeeyeen daadad iyo fatahaado uu sababay roobabka mahiigaanka ee elniiniyo markaasi ka dhashay haddaba kulan markaasi gargaar loogu aruurinayo dadka ku barakacay daadadkaasi iyo fatahaadadahaas ka dhacay gobolka gadow ayaa lagu qabtay magaaladan melbourne qabanqaabiyaasha kulankaas ama markaasi isu imaanshahaasna waxaa ka mid ahaa shariif sheekh faarax oo isagu gobolka gadow kasoo jeeda kana mid ah jaaliyadda magaaladan melbourne shariifka ayaan weydiiyey bal kulankaasu waxa uu ahaa
xasan s b s waa mahadsantahay walaalle horta marka koowaad ilaahay baa mahad iskale barnaamijkii habeenkii taaqlada loogu aruurinahayay wuxuu ahaa barnaamij runtii successful ah dadka soomaalida aan si hagar la-aan ah ayay habeenkii dhaweyd ugu gacanta ugu fidiyeen aad bayna ugu mahadsanyihin ilaahay baana ku mahadsan runtiina waxay ma ahayn bilowgii bilowgii weye dhammaadkii ma ahayn marar kaloo badanna insha allahu waa noo qorshaysan tahay inaan arrintaas oo kala samayno insha allah waa gartay marka bal gedo waxay ka mid tahay gobolada aadka ay daadadkii iyo roobabkii elniinyadu u saameeyeen bal guud ahaan dhibaatada gobolkaas gaartay oo daadadku ay gaarsiiyeen haddaad dadka u sheegto
xasan waa mahadsantaha walaalle waxaan rabaa intaan dhibaatada sheegin inaan background yar oo gobolka ah aan wax yar ka warbixiyo gobolka gedo runaantii wuxuu dhacaa koonfur galbeed soomaaliya wuxuu xuduud la leeyahay ethoobiya iyo kenya waa gobolka koowaad ama labaad ugu weyn dalka soomaaliya wuxuu ka kooban yahay sideed degmo oo kale ah doolow luuq beled xaawo garbaharey buurdhuubo ceelcadde ceelwaaq iyo baardheer wuxuu leeyahay laba webi oo kale ah webiga daawo oo ka yimaada xagga kenya iyo webiga jubba oo ka yimaada webiga weyn ee ugu weyn soomaaliya oo ka yimaada xagga etoobiya webiyadu waxay maraan afar degmo oo ka mida gobolka doolow luuq buurdhuubo iyo baardheere wuxuu leeyahay afar buundo buundada doolow waxay u furan tahay dhanka etoobiya soomaaliya uma fura buundooyinka luuq buurdhuuba iyo baar dheere ayaa ah saddexda halbowle ee ugu waaweyn ee soomaaliya uu gobolka uga furaa halkaas ay uga soo gudbi jireen wax kasta oo nolosha asaasiga ee bini-aadamka una sii gudbi jiray gobolka north eastern iyo etoobiya intuba ay aada ugu noolaayeen saddexdaa buundo markaan ka gudbo gobolku wuxuu leeyahay dhulbeereed aada u ballaaran dhul daaqsin xoolaad ah dhulka wuxuu ka kooban yahay qaybaha kala duwan ee dhulalku leeyihiin sida dhul siman oo dooxooyin ah hawd oo xoolo daaqeen leh buuraley dhulbeereed iyo dhul macaadin intaba leh marka dadka lookalka ah ee deegaanka gobolka geda degan magacyo kala duwan bay u yaqaanaan intaan ka xasuusto kamoor gowraar gogol shawaay diirhare iyo wixii lamid ah markaan usoo gudbo maxaa ka dhacay gobolka dhibaatada ka dhacday maxay tahay markaan usoo gudbo intaa uga baxo backgroundka hore gobolka waxaa ka dhacay elninadii oo xoog badneed oon oran karo wuxuu ahaa fresh tsunami camal buu ahaa oo roob aad u fara badan oo wadamada deriska iyo east africa oo dhan ba aada uga dahay biyaha roobabka aada u faraha badnaa gobolku wuxuu leeyahay dhulalka buraleyda ah togog aada u waaweyn oo mararka qaarkood ka waaweyn webi jubba togogaasoo biyaha iyaguna aada u keenay biyihii wadamada deriska ka imanayey webiyadii oo aada u buuxsamay iyo roobkii oo weli da-ayey intaasba waxay sababeen dhibaato baaxan leh oo aad iyo aad iyo aad u ballaaran oo ay ku fateen dhammaan gobolkii o dhan waxyeelada saamaynta gobolka oo dhan ayay saamaysay saddexda buundo luuq buurdhuubo iyo baardheere waxaa la hubaa inay go-een buundada buurdhuubo ay biyihii la tageen iyo baardheere oo laba halbowlo aada muhiima ugu ahayd gobolka buundada loog weli shaki baa ku jira weli ma dhici karto in hadda la maro waa in assessment dheer lagu sameeyo in la mari kara in kale waa iyadu bidhaanteedi waa muuqataa degmooyinka khasaaraha badana ugu dhib badan ee khasaaraha roobka fatahaadu gaartay waxaa ka mid ahaa baar dheer buurdhuuba luuq doolow ceelwaaq iyo beledxaawo waxaa laga yaabaa beledxaawo iyo ceelwaaq webi ma maro maxaa keenay waxaa keenay biyihii aada u daahayey oo runtii saameyn badan ku yeeshay labada degmo ee ugu yara roon waan biyaha fatahaadu aada u saameyn waxaa ka mid ahaa garbaharey iyo ceelcadde khasaaraha fatahaadu waxay la yimaadeen dhibaatayaal fara badan oo banaadnimo ah waxaa kala go-ay soomaaliya gobolku xuduudu kala lahaa ama isgaarsiintii ama sahaydii gobolada dalka iyo uga imaan lahayd soomaaliya waa go-an tahay buundooyinkii baa go-anoo meel isu mara male waxaa dhibaatada marka degmooyinka o dhan gobolka o dhan saameynaysa waxaa ka mid ah halla wixii aasaasiga bini aadamku u baahnaa cuntadii iyo caafimaadkii iyo daawadii waa meelo badan waa ka gabaabsi meelana waaba ziiraba weeye meelaha biyuhu aada u saameeyeen waa ziira wey wax walba waa baaba-een dhulbeereedkii waa baaba-ay xoolihii waa ku baaba-een dadkii guryahooda waa ku baaba-een aad ayay nolol adag oo aada u khatar badan ku jiraan weli ilaa hadda wax soo gaaray oo ama dowladda ka soo gaaray ama hay-ado caalami ah ka soo gaaray ma jiraan marka laga reebo hay-ado yaryar oo loo tala sida alraxma iyo hay-ado kale oo xoogaa raashina gaargaarsiiyey sidaa awgeed xaaladda hadda uu gobolka ku sugan yahay waa runtii waa xaalad qallafsan oo aada u qallafsan oo u baahnaan doonta long term balan in loo sameeyo oo loogu gurmado dadkaas dhammaan waxaan odhan karaa dadkii degmooyinkaas ku noolaa dhan waa bara kaceen oo magaalo guryahoodii iyo deegaankoodii waa ka bara kaceen dad lagu qiyaasayo lix boqol ilaa hal milyan ku dhow oo qof weye ood garan karto qofkii gaarigacan watay iyo qofkii xamaali ahaa iyo qofkii bakhaara lahaaba ay maanta isku mid yihiin dhibaatada roobabku keenaan iyo dhibaatadan fatahaadu keentay ee dhibka faraha badan leh waxyaabaha ka dhalan kara ood garan karta oo dhibaatada ku haya oo xagga xaaladda caafimaadka noqon karta oo cudurro badan ay ka faafi faafi karaan sida koleeraha iyo kaneecaduna keeni karto iyo cudurro kaloo fara badan oo infectious disease oo ay wataan muxuu ahaa duufaha maanta meesha ka jira cunto la-aanta iyo nafaqa la-aanta iyo biyo saafi oo dadka cabaynin oo musqulihii iyo bulacadihii ay ku wada fakeen xaalad aada u qallafsan ayaa maanta gobolka ku sugan yahay ilaa haddana wax caalami ah oo hay-ada iyo wax dowladda hogaaray bala xasan waa garta marka shariifow haddii buundooyinkii ay go-een ay adag tahay in meelihii la taga ama goobihii dadku isugu tageen sidee marka ku suuroobaysaa in gargaarka la gaarsiiyo baahiyaha ugu badan oo ay dadkaasu qabaan oo aad isleedihiin waad ka taakulaynaysaa samxe yihiin
wallahi waa su-aal muhiima haddii buundooyinku go-an yihiin waxaa muhiim ah laba arrimoodba in la sameeyo in lagu dadaalo dadka soomaaliyeed iyo ka deegaan ahaanba sida ugu dhaksaha badan in buundooyinka laftirkoodii loo horbeergareeyo oo loo sameeyo waa qodob koowaad qodobka labaadna lagu dulwado inta buundooyin iyo gaadiisi socod imanayo in diyaarado airliftin la samayn karo oo hay-adaha caalamiga u n ta iyo dowladdu hadday isku taxallujiso ay samayn karaan oo sidii xilligii ninety seven ninety eight markii daadadkan oo kala dhaceen inkastoo saan u xoog badnayn haddana dhibaato badan bay lahaayeen dadka waxaa wax lagu gaarsiinayey ma jirin airboorro iyo gaadiid isu socda waxaa lagu gaarsiinaya airliftin baa la samaynaya oo diyaaradaha wax loogu daadinayay oo garoomada waa furan yihiin garoomo dhowra oo dadka wax lagu gaarsiin karo diyaarado baadiyaha raashinka ugu tuuraya oo airliftin samaynayna waa jireen marka waxaan dhihi karaa inta ama buundo laga samaynayo ama ama jidku isu socodku u furmi doono xaaladda emergencyga ee imminentiga hadda loo baahan yahay waa in airlifting dowladdii hay-adaha caalamigaba ay sameeyaan dadka soomaaliyeed ee walaalaha soomaaliyeedana ay arrintaas wax weyn ka geystaan sidii dadka loo badbaadin lahaa
waa gartay marka shariifow ciddii rabta inay barnaamijka iyo dhibaatada gobolka iyo shacabkaas haysata ay wax ka ogaadaan xaggee bay kala soo xiriirayaan
waxay kala soo xiriirayaan waxaan siin doonaa laba telefoon telefoon koowaad waa injineer mahad cali suudi oo reer melbourne ood wada garanaysaan telefoonkiisuna waxaa weeye eber afar laba hal sagaal lix hal shan lix sideed waxay kaloo la soo xiriiri karaan shariif sheekh faarax isaga oo telefoonkiisu yahay eber afar saddex hal afar sagaal shan labo saddex sagaal labadaa telefoon bay la soo xiriiri karaan waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed inay ka qayb qaataan oo si muxuu ah biniaadnimoa ugu gurmadaan dadka walaalahooda waa mahadsantahay xasan aad baa u mahadsantahay
kaasina wuxuu ahaa shariif sheekh faarax oo aanu ka wareysanay dhibaatooyinka ka dhashay daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay gobollo ka mida soomaaliya gaar ahaan gobolka gedo oo ka mida gobollada uu aadka u saameeyey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho